abaarta ka jirta gobolka sool ayaa saameyn ku yeelatay suuqa caanaha xilli dadka ay bisha ramadaan aada u isticmaalaan wariyaha v o eda cabdikariin olol oo suuqa tegay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood bisha barakaysanay ramadaan waxay ka mid tahay magaalada laascaanood meelaha sida weyn looga isticmaalo caanaha laga keeno baadiyaha hareeraha ku ah deegaanada deriska laha magaalada laascaanood abaaraha ka jira gobolka sool ayaa saameyn ku yeeshay suuqa caanaha iyo dadkii xoolodhaqatada ay keenin jiray kuwaasoo abaartu saameynta ay ku yeelatay caanaha ay keeni jireen magaalada laascaanood ay yaraadeen ganacsatada caanaha iibisa ayaa sheegay in caanaha bisha barakaysanay rabadaan si weyn loo isticmaalo aamine dirir ducaalo waxay v o a u sheegtay muddo soddon sano inay caanaha iibinaysay iyadoo ka hadlaysa iibka caanaha iyo xaaladdu haatan siday tahay ayaa waxaa ka mid ah hadalladeedii sida tan waan iska fiicnay maasha allah caanaha muddo dheer ayaan gadaya hooyo caanaha gadaanahay taariikh aad u dheer ayaan gadayay carruur baan kusoo korsanaya maasha allah iminkana waanu iska fiicannahay balse ilaahay baa mahad iskale abaarta ayaa saamaysay marba qiimoy joogaan maanta waxay joogaan hal dolar iyo bar qiimahoodu dadkana waxaan u xidhnaa hal dolar bar hal dolar baynti three hal dolar baynti four inba waxbaanu u xidhnaa marka maasha allah ilaahay deeqiisa waanu suganay raxmadda ilaahina waanu suganay hooyooyin fara badan baa unay annaguna hooyooyin kaloo fara badan baanu siinaa xoolihii abaar baa ku baahisatay abaartan da ilaahay baa joogay subxaana wa tacala cid kale ma jirto bulsho badan abaarta way saamaysay dad badan bay saamaysay caanuhu dad badan baa ku ganacsi ku noolaa dad u fadhiya annagu waan u fadhina waan sii tii aanu yuudhu helo yuudhi baan siinaa tana farqadana farqad baan siinaa sixda musaafir waxaan siinaa say ilmaha habeenkii ugu siisato dhowrka xabba roobida ah maxamed axmed xuseen waxa uu ka mid yahay dadka muddada dheer caanaha ka ganacsanaya waxa uuna sheegay isbeddelka caanaha ku yimid xilligani inay tahay mid uusan horey u arkin iibka caanaha iyo xaaladdu haatana sida ay tahay
dukaanka waxaa leedaha dhaygen taqriiban waa dukaamadii ugu horreeyey ee la furay ee caanaha waxaa hadda dhacday dee markii abaartu dhacday geeli inuu hayaamay magaalada waxaa soo geli jiray u yaraan taqriiban saddex kun iyo laba boqol ilaa saddex kun iyo afar boqol oo maydhanaana ilaa saddex kun iyo boqol dhay ah marka caanaha caanihii maydhanaanka total way ka baxeen meesha ganacsatadii iibin jirtay boqolkiiba siddeetan way laabteen oo yacniga dee waxay iska noqdeen dad fadhiyo oo maaragtay dee raja ku noola in roobdo-o oo geelasha soo noqdaan marka dee aad bay u saamaysay maaragtay abaartu xagga caanaha marka insha allah bismillahi karim waxaan rajaynaa inay roob shubo caani soo noqdaan oo sidoodii ku soo noqdaan marka aad baanu ilahi waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay raxmaad khayr daba shubo oo ay soo noqdaan xoolihii iyo caanihii marka laga ganacsan jiray insha allah way jiraan dad fara badan oo aan fasaxnay baa jiro kuwii qaadan jiray caanaha maydhanaanka oo kale waanu fasaxnay kuwii dhayda qaadan jireen kala bar baanu fasaxnay oo waxa weeye caanaha dhayda ay iman jiray waxay iman jireen gelinka hore iyo fiidkii caanihii gelinka hore iman jiray oo dhan dadkii qaadan jiray waa fasaxnay aanu badankoodii boqolkiiba aanu fasaxnay toddobaatan
qoysas ayaa ku tiirsan iibka caanaha iyo inay suuqa magaalada laascaanood ay ku iibiyaan sida ii sheegaysa faadumo jaamac cali oo sheegtay ugu yaraan maalintii inay iibin jirtay boqol galaas iyadoo nolosha qoyskeeda ku maareyn jirtay haatanna aysan jirin caana ay iibiso
ilaa subaxii boqol galaas waan iibin jiray habeenkii ilaa konton waan iibin jiray caana badan baan iibin jiray hawd bay iga iman jireen hawd iyo nugaal meel walba nugu iman jireen marka caanahaasi nolosha qoyska iyo carruurtaada waa ku tiirsanayaan ha maasha allah waan ka dharg jira nimciyo barwaaq ahayn wax walba ka qabsan waxbarashada nolol maalmeedka wax walba ka heli jira maasha allah hadda ma jiro waxaad iibinaysa waan arkaa waxba ma iibino maxaan iibinaa dee abaaraaba dhacay maxaan iibina abaar baa dhacday waxba ma iibino masafku iska joognaa mayde maxaan baa abuur baa keenan jirtay toban gaari baa ka ganacsan jiray waa isku daba noolaa qofba qof buu ku noolaa aniga mid aniga waa lay keeni jiray kuwaan sii siin jiray waxda faa'iidi jiray oo yaqna iibin jiray sii siin jiray aniga baabuur baa ii keeni jiray anna waan dhuri jiray kuwa kale sii siin jiray kuwaasina kasii ganacsan jireen wixii bay isla baalkeen maanta midna ma waxay saadan cabidda caanaha ayaa waxay tahay waxyaabaha ugu badan ee bisha barakaysan ee rabadaan qiimaha oo kor u kacay sixir barar ka jira magaalada laascaanood iyo lacagta shilinka soomaaliga aan la qaadanin iyo iibka caanaha oo dadku ay ku adag tahay qaarkood ayaa bulshada magaalada laascaanood ay ka hadleen
waxaanu ku jirnaa bishii ramadaan dadkuna waa sooman yihiin baahida ugu weyn ee dadku waxa ka dayaana waa un caano caanihiina ma hayno waxaanuna kaliifay abaaraha dhacay iyo oonka jira awgii aad iyo aad bayna noo saamaysay taasu ma awoodi karaan lacagtaa badan ee labada doolara dadku ma awoodaan waxaana u awoodi waayeen ma haystaan lacag wax lacag oo ay haystaan dadkii ma jirto sababtoo dadku berigii hore wax iibsan jir lacagtii la haysay waxay lacag soomaaliya lacag soomaali bay ahayd lacag somaliland waa joojiyey haddii ilaahay idnu hayo sidaa awgeed dadka lacag la'aanta aad iyo aad baa loo isticmaalaa dadkuna wax kale kama degaanba wax ka degaanba waa caano caanihiina lama hayo dadkuna ma awoodaan hal doolar koombada inay siistaan laba doolar iska daaye sidaa awgeed caanihiina way yaraadeen dadkiina lacag la'aan bay u fadhiisteen abaartaa ka jirta gobolka sool ayaa saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoona deegaanada qaarkood oo biydhaamis uu ka soconayo loona gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen xoolaha ayaa waxaa la siiyaa kuwa ku hadhay gobolka sool raashin si loo badbaadiya inay abaartu aysan u dhimanin gaajadaa soo waajahday ee dhanka xaalufka ah cabdikariin olol v o a magaalada laascanood